barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa waa jimce labayo labaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidle nuur
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegayno nolosha geerdirannimo ee soomaalidii hore kaaga naga fulaya fidada maray foodhi gaban iyo faataxaan faray libaax fara weyn kaama daba fulo waagii lala tegey wiil yar iyo gabadh wadaad iyo weli loo wareeriyo weer cad loo xidhay
waxaa kale oo aan barnaamijkeenna ka maqnayn kaalmihii heesaha
sidoo kale waxa aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha
iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii dunida wakaaladda wararka ee dowladda turkigu maamusho ayaa lagu baahiyey in xabsiga loo taxaabay afar iyo toban nin oo ajaaniba oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka isis kuwaasi oo la sheegay inay qorshaynayeen weeraro argagixiso oo ay la beegsanayeen doorashada axadda ka qabsoomaysa dalkaasi markii wararku waxay intaasi ku darayaan in afar iyo tobankaasi nin ee ajaanibka ah lagu xido xabsi ku yaala magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga si rasmiya looma sheegin hubka iyo farsamooyinka la sheegay raggaas inay weerarka u adeegsanayeen maalinta axadda ee fooday nagu soo haysay afar iyo labaatanka bishan juun waxaa dalka turkiga ka qabsoomaysa doorashadii ugu baaxadda weyneyd ee madaxweynaha iyo baarlamaanka mar qura lasoo wada dooranayo waxaana la sheegay in ammaanka aada loo adkeeyey guud ahaan dalka
saraakiil ka tirsan dalka indiya ayaa waxay sheegeen in shan dumara uu ka shaqaynayay howlaha samafalka ay koox burcad ah afduubteen islamarkaasna kufsadeen degmo qabiilaadka jarkhan oo ku taala bariga dalka indiya dumarkaasi ayaa waxay sheegeen inay dhigayeen riwaayo dadka ay uga wacyigelinayaan sida sharci darada ah ee dadka looga ganacsado markii la afduubtay booliiska waxa uu sheegay in haweenkaasi ay u shaqaynayeen urur samafal ah oo aan dowli ahayn
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington mar kale ayaanu idin leenahay jimco wanaagsan oo barkhadeed haatan ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kasta oo jimco ah barnaamijka dhallinyarada maanta a ku dhagaysataan toddobaadkan waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdikariim cabdulaahi bile olol
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka jibcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waxaana barnaamijka sooyaalka dhaqanka idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin nolola waxaana toddobaadkani ku soo qaadan doonnaa haddii rabbi raalli ka dhigo axmed maxamed jaamac waxa uu ka midka yahay dhallinyaradaas sida weyn u taqaana dhaqashada geela waxaana ka waraysan doonaa geel jirannimada dhallinyarada ay geela u raacaan iyo waxyaabaha laga baran karo farsamada geel raacistu waa mid si weyn ay ugu kala horeeyaan dhallinyarada baadiyaha joogta kuwaasoo lagu kala ammaano dadaalka wanaagsan ay sameeyaan waxaa weeye dee siyaabo fara badan oo geela loo dhaqo oo macnaha soomaalidu ay u dhaqato soomaalidu inkastoo ay meelo badan kala degan tahay oo ay kala degan tahay ama gobolla ay kala degan tahay haddana xagga dhaqanka waa iskaga mid waana xoolo dhaqato xoolo dhaqato haddii ay tahay geel wuxuu weeye lambarwanku ugu jiraa iyo fardaha siiba geela geela markaa sida badan ninka geela dhaqankiisa u yaqaana ee ula banbaxaa waxaa weeyaan baahiyaha geelu way ka duwan yihiin kuwa xoolaha kale waxaa weeye biyaha waxaa weeye waxa uu u doonan karaa meel masaafo aada u dheer matalan soddon kilomitir buu biyaha u doonan karaa daaqa matalan wuxuu u doonan karaa laba boqol oo kilomitir ilaa boqol iyo konton kilomitir buu u socon karaa meesha matalan roobku ka doo sida badan markaa geela hawshiisa waxaa nin u guntadaa uunbaa ka bixi kara iyo rag isku xidhan oo la garanaya hawsha geeluna sida seexaan waa askarinimaun waxaa weeye ninku geelu waa in meel kasta oo uu galo ama baahidiisu ay gasho ninku waa inuu geli karaa colaad ha ahaato abaar ha ahaato barwaaqo ha ahaato geelu sidiisaba waa waxyaabaha xoolaha waxaa weeye aan noqon karin matalan wax meel iska jooga oo kale matalan sida lo-doo kale biyaha ka fogaan karin gamaanka adhiga oo kale si aan noqon karin weeye waxaa weeye marka geela ninka ragga yaqaanaa ama kasoo shaqeeyay ee soomaalida oo taariikhda ama aab ogaaga ama soo jireenka waxay yidhahdeen geel meel uu ku xasilo unbaa unbaa unbaa qaada meesha uu ku xasilo waa loo daayaa meesha uu diido waa laga sii daayaa awaal wax la yidhaahda buu leeyahay xilliyada matala roobku soo dhowaado oo kale waxaa laga yaabaa inuu jaho ka mida jahooyinka dhulka uu wejiga saaro habeenkii baxsado maalintii baxsado isbataagi waayaba meeshii roob leh ama raxmadi ka baxday ama geedale uuba istaagi waayo dabadeedna la yidhahdo geelu maxaado geelu waahiya kacay la yidhaaho marka laga hadlayo geeljarinimadu waa shaqo aad u adag oo raggu way ku kala adag yihiin ninka geela dhaqa waa la yaqaanaa geeljarinimada si fiican u taqaano geela aad dhaqday raacday ka dhalisay sahaan u aaday bal shaqooyinkiisa iga war aynan kusoo wada gudbin karin waxay leeyihiin shaqa hawl hawl maalmeed ceelka carshinta siyaabo fara badan bay leeyihiin waxaa weeye geela ilaalintiisu waxaa weye rag wuu isaga qaybsan yahay nin waxaa weeye waa nin dabadda ka raaco oo markaa ninka dhallinyarada ninkaasu dabadda wuu ku qaybsan yahay nin wuxuu ku qaybsan yahay raaciga nin wuxuu ku qaybsan yahay baadidoonka nin wuxuu ku qaybsan yahay waraabinta iyo ceelka sidaasaa hawshiisu ay magaranaysaa ay u qaybsanta soomaalidu waxay tidhaahdaa raggu matalan intuu markuu geelu meel aado waa dee israacaa geelashu waa israacaan ama waaba laysku dardarsadaa ama raggu si isugu xidhan yahay ama isku dabeecadu yahay ama isu fahma buu isu raacaa oo koox koox buu noqdaa sida matalan ciidanka oo kale markaas soomaalidu raggu waxay kaga mahmaaheen matalan soomaalida waxay tidhahdaa geeljir geela waana wada jirtaa waana kala jirtaa geel isagoo isku jira oo isku mid a oo isku hadhuuba oo isku ceela oo isku magaranaysaa carshinabu haddana ninku fiiro gaara hashiisa ku wataa baadideediisa ilaashanayaa dhaqaale hoosaadiisa ilaashanayaa ku tabcanaya ninna waxaa weeye waxaa laga yaabaa in arrimihiisa dee qayb ka dayacani ay jirto marka dee arrimahaasaa jira waxaa weeye geelu marka ayuu xilli dee baa jira matalan uu dhalayo oo kale waxaa weeye dee xoolo matalan weeye dee foofayo oo dhul ayaa u dareeraya waxaa weye hash waxaa laga yaabaa inay kaaga dhusho waa saddex kilomitir ama laba kilomitir meel xeradii u jirta ninkii waxaa laga yaabaaba inuu dee ninka geeljiruhu waa nin qayb askarinimo u samaysan inuuba qori sitaba ama alaab kale uu iska leeyahay uu sito ama weysooyinkiisa sito ama gogashiisa wax sito waxay noqonaysaa inuu qaadan karo waxaa weeye ninkaasi hawsha haddii uu gabo waxaa weeye geeljiraha kaalintiisii wuu ka baxayaa ama dacayad buu kaga baxayaa ama waxaweye arrintaas wuu ka dhacay waxay noqonaysaa hawshaas inuu ka baxo marka axmed laga hadlayo sidaad sheegtay geeljiruhu waa rag isku xidhan bal ka waran habnidaameedka geeljirayaashu ay u dhaqmaan maxaa ka mid a maadaama aad dee geeljiro tahay oo si fiican ragga geela u yaqaana aad ka
ciidan ahaan marka horta soomaalidu dhalinyarada ta kale ee xagga ballanka iyo nidaamka iyo sida hawsha loo qaybsanayo waxaa weeye dee waa halku ninku ka yidhi anigu geela soo caraaba iyo xero u od waxaan ka yidhaahdaan garan waayo waa macnaha kelmad af soomaaliga macnaha xagga tashiga kula baxay waxaa weeye hawshana waa nin hormuuda oo geela taladiisa guud inkasta si kastaba ay ahaato la weydiiyo macnaha uun raaciyaho raaciya waa nin geela difaaca ugu qaybsan waa nin ceelka ugu qaybsan ninba waxa weeye hawshii kaalinta uu leeyahay waa la yaqaanaada waa arrin caana si ahaan marka waxaa weeya geelu meesha uu galo waa in raggii ragga wataa waa la gelayaa wax kasta oo kawlo oo ka timaada raggu tuurta u ridan jira waxaa weeyaan ninkii hawsha aan geli karin waxaa weeya marka horeba ogeela wuu ka fogaadaa sheekooyin badan baa la sheegaa oo geeljiraha la xidhiidha markay magaalo yimaadaan qaarkood waa kuwa caanaha soo qaata muddo badan magaalo ma arkaan horta waktigu wuu kala jiraado xilligii hore oo hadda inagu waxa weye ina ka horeeyey qaabka soomaalidu geela u dhaqan jirtay qaababka aynu kasoo sheekaynay buu ahaa waxaa weeya ninkuna taarikh ku suntan buu lahaa hadduu yahay ka yar hadduu yahay ka weyn oo magaranaysaa ragga dhaqaaqiisa xooga geela u ah hadduu yahay ka odayga u ah raggu kaalmuu iska kala lahaa ninkii hawshiisa ka bixi kari waaya waxaa weeye waxaa qabsan jirtay waxaa laga heli jiray sheekada ama kaftanka amaba waxaa laga soo saari jiray heeso ama matalan gabay ama halxidhaale qabsanayso oo lagu fahmo ninkaasi inuusan hawshiisa ku fillayn waxaa ka mid a matalan dee heeso ama matalan maahmaaho oo kale matalan wuxuu yidhi oo macnaha wuxuu ka hadlayay nin geela matalan isu atoorinayay oo markaa inuu ku filan yahay hawshiisa ragga ugu sheekaynaya laakiin hawshiisii waajibkiisi kasoo bixi kara waay buu matalan buu macnaha dhaliilayaa oo dhaliishiisi u taabanaya ragna digniin buu uga dhigayaa kaloo rag kalena digniin bay soomaaligii dee isku soo dudbowdanayluhu barqinkii guga intuu bidho liqay oo bacaadsaday anaa bixinaya beenu sheegbadow hawsha uu kasoo bixi kara waay waxaa weeye markaa waxaa weye heese fara badan buu leeyahay geel waxaa weeye barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha ayaynu ku jirno aynu kusoo qaadanayno nolosha geeljiranimada bal ka horre ninka geeljiraha ah waxyaabaha ugu badan oo sida weyn isaga ilaaliya markuu geela la joogo oo mas-uuliyadda geela qaar dee waa geel yar mid waa mid horweyna mid waa mid ay rag isku dursadeen oo isku ciidan iyo calaf
waxaa weeye matalan lama samayn jirin raggu wuxuu iska ilaalin jiray inta hawshu geelu ay taagan tahay oo uu wadanka waxa weeyaan uu dhulalka hawdkaa ama soolasha ama nugaasha ama uu marayo ciidka uu marayo ninku wuxuu iska ilaalin jiray inuu waxyaabo kale uu kaga mashquulo waxaa weeyaa ninkaas wuxuu ku tashan jiray in uu geelaa xilliga soo socda ee xilli roobaadka uu u gaadhsiiyo inta ka horeysa uusan waxaa weeyaan dee horta nin iyo raganimadii ha ahaato laakiin uusan ama ka sheeka tegin ama ka magaalaysan ama magaranaysaa wax kaftanka xilliga guga lagaga helo ama dayac uga yimaada uusan samayn waxaa weeyaan ninba ninbuu waxa weeyaan arrintiisa ka ficil qaadan jiray waxaa weeyaan wuxuu marka uu halka uu ka leeyahay haddii doogdoo ay durbaanadu kaa dul yeedhaan kuma ihidade inta durihiyo diraacday xago geel buu la sii hadlaya waxaaweye diraacda waxba haygaga tegin waxaa weeya xilligaa waxay noqon jirtay ninkaasi meeshuu soo ilaalaystay inuu ka dabqaado xilligaa geeliuu soo doogo ninkii geelu ka dayacmo waa inuu markaa yabooh tagaa ama baadidoonkiisa iyo balaslihiisuu ku raagaa waxyaabaha marka geeljiranimada laga hadlayo ee axmed shaqada markay ku dhex jiraan marka uu lumo iyo marka uu raacayo hawsha ugu badan ee ku dhacdaa waa tee hawsha uu hawlaha geelu hawsha geelu sideedaba waxa weeye way fara badan tahay waxa weeye hawlaha ugu badan uu leeyahay waa xilliga matalan uu hayaan galo oo qaarad kale ama degaan kale uu u wareego oo abaartu matalan ay kiciso oo kale matalan marka uu ceelka joogo oo kale marka waxa weeye soomaalidu wakti kasta waxay ugu talageli jirtay xooggaa la saari jiray geelay fardaha siiba geela xooggaa la saari jiray waa markaa ay odhanayo la odhanayo macnaha uu leeyahay waagii lala tegey wiil yar iyo gabadh wadaad iyo weli loo wareeriyo weer cad loo xidhay geeli waa lala tegay marka waxba lala hari maayo qof waliba waxa weeyaan awooddiisoo isticmaalaya waa in loogu tagaa meeshuu markaa galayba markuu matalan yimaado ceelka oo loo alaab qaadanayo wuxuu leeyahay aan humhumanoo hubka dhiganay wax yar noo hog wuxuu leeyahay waa sii dhammaanayaa ceelkuu kasii baxayaa wuxuu markaa ha dareerto ha ducaysiye dabaadiga hadhay dabeecadu shubo yarbahae daba iska raaci waxyaaba siyaabaha noocaasabaa dhaqistiisu ahayd hadda marka geela dhalinyaradu ay raacayaan bal iga war
matalan xilligan hadda aynu joogno waxaa weeyaan wax badan baa isbedelay ninkii geeljiraha ahaa waxaa laga yaabaa laba kilomitr ama hal kilomitr in magaalo jirto geela dhexdiisii in magaalo tahay magaaladii inuu gaari helaya hadduu magaalo damco gaari u helaya haddii uu geela dhexdiisii damco inuu magaalo ka helo kam baaba la socdaba ama qaad baaba la socda biyihii baa la socda awr baa isaga raran geeljiri marka waxaa la yidhaahdaa haddeer sawir ahaan ama magac ahaan mooyaane waxbaa la odhan karaa soomaalida haddeer uusan jirinba geeli waxa weye magaala dhex socota waxaa weeya ninkii waxyaabo badan oo la odhan karo tii hore way ka faa'iido badan tahayna way jirtaa waxyaabo badan oo la odhan karo meeshay ka saartay taariikhtii geela oo aad bay u weeqdeen walaal way muuqdaan oo meesha way soo galeen matalan faa'iide ahaan waxaa la odhan karaa oo xilligan ku soo kordhay qofku waxa weeyaan oonkii faraha badnaa waxa weeyaan dee ninkii waxaweye arki maayo wuu cibaadaysan karaa waxa weeyaan wuxuu doonu qabsan karaa waxa weeyaan wuxuu doonu dhaqan karaa muraadkuu doonu yeelan karaa hawshiisa wuxuu dhamaysan karaa geelisa dhexdiisa tusaale ahaan oo kale adigu markaad geela la joogtid waxyaabaha kuugu adkaa ee aad sida weyn u xusuusato maxaa ka mid ahaa matalan waxaa dhacaysaa inaadba macnaha aad joogto meel oo masooraa waxa weye biyana aad weyd meel biyo aad ka gaadha aysan jirin geelina uu kaa ooman yahay waxaa dhacaysaa in intuu ooman yahay aada la oonto caanihiisa aad waxa weya biyo iyo caano iyo ay kuu noqdaan wixii kastoo aad u baahnayd ay caanihiisaasi kuu noqdaan oo aad isku kafayso u kaalmo waxay noqonaysaa inaad caanihiisaa qaadato caagad ama sibraar inaad ku qaadato baa dhici jirtay meel kasta uu galo aad kaga dabageli jirtay
waxyaabaha sida weyn ay geljiruhu samaystaan eead adiguma muddo badan aad samaynaysa ad garanaysa waxaa ka mida bahalka layidhaha dambaskalaboodka bal dhanka cuntooyinka iyo sida loogu kala xariifsan yahay marka geeljiraha la jooga bal ka war taas waxay la socotaa xilligan casriga ah oo aynu joogno oo magaaladan iyo kaamkan iyo arrimahan isu soo wada dhex galay oo hadeer soo batay oo aynu kash hadda ka hadlanay bay taasi la socotaa waa uun qeyb magaaladii kamida waxaa weeye taas waxay noqonaysaa inuun xaafad un laga soo qaado macnaha golihii geela ninkii macnaha caanihiisa iyo cadkiisa aan waxba u dhexayn jirin biyana ay u yihiin maalinta geelu cabayo magaalana ay u tahay maalintuu cabayo inta kalena waxaa weeyaan geela dhaqankiisa iyo kadhalintiisa iyo baadikacelintiisa iyo colkacelintiisa ay ahayd waxaa weeya waxay noqday inuu raashin isticmaalo joogtaa matalan raashinkii waxaa weeye hade wuxuu u baahan yahay adeegyo fara badan oo matalan cuntadu ay u baahan tahay waxaa jira raashin aan u baahnayn waxaa ka mid a burkoo kale in sidiisa intaa loo sameeyo oo la xasho camal qaab foormo oo kale loo dubo laga shaqeeyo rag yaqaanaa ay ka shaqeeyaan isagoo aan saliid lagu waxayn ama foormo la gelin waxa weeyaan aan wax naxriaan lahayn bisayl waxa weeyaan macaankiisa aa lala yaabana laga sameeyo dabaskalabood ama muufo ama qoloba ay dee magacu taqaano marka waxaa weeyaan martida la siiyo ninku matalan hadeer markuu baadiis ka lunto biyihiisa iyo isaga isu qaato waa matalan kibis oo kale waxaan ka matalan ka xumaanayn weeye baahidiisa waxa weeyaan uu ku gaadho xilligeeda
geljiruhu markuu dee geela soo xareeyo ee guraha geela la yimaado waxyaabaha sida weyn looga wada hadla habeenkaasi ama lagu sheekaysto ama maaweelada ah ama kaftanka maxaa ka mid ah raggu hadduu meel isugu yimaado matalan ninba waxaa weeye toyga uu leeyahay buu ka sheekeeyaa nin wuxuu ka sheekeeyaa qaabka dhaqanka geela iyo sida loo sii wadi lahaa iyo arrimahaasa waxa weeyaan ugu fara dhuudhuuban yahay oo ka sheekeeyaa nin waxaa weeyaan sidii uu matalan geeljiranimada matalan uga bixi lahaa uga diga rogan lahaa rag waxaa weeye cayaaruhu leeyahay oo matalan cayaar gud wax la yidhaahdo oo matalan laga tunto meelaha geela ku dhow ama degmada meel ku dhow oo gabdhaha iyo raggu ay isugu yimaadaan oo lagu sheekaysto oo halkaa matalan heesaha iyo gabayada geelu leeyahay ama ammaantiisa lagaga waxa weeyaan lagu soo qaato matalan waxa weye rag waxaa laga yaabaa inuu shax cayaaro inuu boodadhis wax la yidhaahda sameeyo in oo caamal jimicsi oo kalaa inuu waxa weeyaan cayaaro noocaas oo cayaaro dhaqameeda uu sameeyo arrimaha waxa weeye in geela caweysinkiisa loogu sameeyo macnaha waxa weeyaan arrintii uuna ay noqoto wax uun halgaarsiis matalan wax loo odhan karo oo kale oo lagu gaari lahaa matalan waktiga soo socda ama matalan marka waagu baryo ama inta laga seexanayo kale ama xaaladda waxa weeyaan lagaga sii faallootamo waktiga lagu jiro waktiga dambe wixii looga wareegi lahaa oo kale axmed inagoo ku jira barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisa waynu kaga hadlaynay geeljiranimada marka aynu ka hadlayno dee rag waa ku kala khatarsan yahay heesa midda lagu soo caraabiyo kuwa lagu waraabiyo heesta geel horta wax lasoo koobi karo oo makti macnaha lagu soo koobi karo oo ma hal lasoo koobi kara maaha way fara badan tahay geelu xilliga uu fulo oo waxa weeyaan uu fulo oo ceelka uu ka fulo masaafo aada u dheer buu socdaa habeenkii wuxuu u baahdaa mir waxa weeye in la ilaaliyo jidka intuu sii socdo in markuu meel tago la ilaaliyo ilaa waxa weeye habeenka nuskiisa dambe la ilaaliyo marka waxa weye xilligaa uu dareeraya wuxuu leeyahay kaaga naga fulaya fadada maray foodhi gabanaya faataxaan faray wiil yaroo kaxeeyo oo kusii boodhida si wacan u kaxeeya iyo faataxan farayna balaa kaaga naga fulay fidada marafaani iyo tuug libaax fara weyn kaama daba fulo geljiru wuxuu sida weyn ugu adkaystaa roobka oo roobku dushiisu ku dhammaada ama geela hortiisa jiibsadaan bal ka waran nolosha xagga adkaysiga waxaa weeye ninku dee inta badan markuu geeljiran yahay rar fara badan iyo bustayaal iyo waxa ma u qaadan jirin waxaa inta badan cawska ama duurka baalka la yidhaahdo oo kale ama caws ama wax kaloo uu dhigtay buu waxaweye gogol ka dhigan jiray hal gooba laga yaabaa inuu sito ninkaasi geeli suumaalo roob baaba yimi inta badan habeenkii da-aya dhinacuu dhul ka dhigaya isma rogi jirin ninku dhinacau halkaa dhulka dhigo meel biyamareen aan ahayn uu jiifsado waagu markuu baryaamase roobka u qaaday uu kici jiray goysu hurgufan jiray dab la bixi karo dab buu shidan jiray haddii kalena sidaasuuba baryihiisu korkiisa ku qalali jireen awoodii adkaysana wuu lahaa in marka wax ka maqan yihiin raggaasi ma dareemayn wuu ku qanacsanaa arrintaa sidaasuuna ninba nin kaga soo jiilba jiiluu kaga soo gaadhay arrin bayna ahayd dhaqano oo isagu ku faraxsan yahay oo ka yari ku faraxsan yahay oo kalsooni iyo magaranaysa dhiiranaan u aho bal ka warran markaad waxyaabaha sida weyn loogu loogu tartamo waxaa ka mid a tirada geela meeshuu ninku ka soo bilaabay geeljira ah hadday labaatan halaad ahaayeen oo uu afartan soo gaadhsiiyey hadday konton ahaayeen oo toddobaatan gaadhsiiyey nin labaatan loo dhiibay oo hoosu noqday oo shan halaad bal ka warran sidaas oo kale geeljiruhu ma egayo waxyaabaha ay ku faanaan bay ka mid tahay baa laleeyahay geeljiruhu
waxaa weeye arrintaasi iyaduna way jirtaa oo dee kama soo hadho waxaa weeyaan tirada geelu hadba markii lagu tabco shilinta laga ilaaliyo meesha xun laga ilaaliyo oonka laga ilaaliyo baadida laga ilaaliyo waxaa laga yaabaa inuu heer kasta u geelu gaadho oo nin jiilba jiil usoo dhiibo ninba nin usoo dhiibo waxaa weeyaan markaa su-aal waxay kaga maahmaahday taa dhaqanka ama ta dayaca ee dayacu ka imaanayo ama ta kororsiimadiisu ay soo socoto waa halka uu leeyahay waxaan arkay hebel anigu geel boqol oo toban ku socda baan arka ama geel toban oo boqol ku socda baan arka arrintaas su-aasha baa lagu celiy waxaa ley hebel maxaad maxay kale yihiin labadan geel haa geel boqolahoo toban ku socda baan arkado waa geel rag xun geel tobanahoo boqol ku socda baan arkado waa geel raggiisu mooraal hayoo usoo jeedo oo waxaa weeye dhaqmaya dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadanaynay waraysi qaybo kala duwan maxamed jaamac oo ka mid a ah dhallinyarada miyiga aqoonta fara badan u leh waxaana ka waraysanaynay nolosha geeljiraha iyo haatan sida ay ku sugan yihiin intaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mida dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyahana magaalada laascaanooda cabdikariim ulul haatana dhegeystaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno wararka ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka xulka dalka kroeshiya ayaa waxa uu ku durduriyey xulka dalka argentina ciyaar ka tirsaneyd koobka kubadda cagta adduunka oo dhex martay labada waddan kaa oo saddex gooli waxba xulka dalka argentina afka ciidda loo daray saddexda gool oo qaybta dambe ciyaarta yimid ayaa waxaa u dheliyey xulka dalka kroeshiya ciyaaryahanada anti rebich luka modrid iyo ivan reketij inkastoo kubadhaysashada ay argentina ku badnayd ayaa haddana dhinaca kale mar la fiiriyo guusha xulka dalka kroeshiya ay gaartay waxay u noqotay mid muhiim u ah inay koobkaasi usii gudubto qaybta dambe ee koobka kubadda cagta adduunka ee ka soconaya waddanka ruushka hore waxa ay uga adkaatay xulka dalka nigeria argentina oo kulankii horena bareejo la gashay xulka dalka iceland ayaa rajada ay usii gudbi karayso wareegga xiga ay noqotay mid aad u hoosaysa waxaanay ku xirnaan doontaa kulanka ay maanta dheelaan dalalka iceland iyo nigeria iyo sidoo kale kulanka dambe oo ay la dheeli doonto xulka dalka nigeria maanta waxaa dhici doona kulamada nigeriya ee iceland labada waddan nigeriya iceland ayaa hadda ka hormar uun kulmay ciyaar saaxiibtinimo kii markaasoo saddex gooli waxba xulka dalka iceland ay ku awadroonaatay shanta kulan ee koobka kubadda cagta adduunka ee nigeriya ay badistay dhammaantooda waxa ay ka badisay koox ka socotay yurub iceland ayaa kulankii ugu horreeyey barbaro la gashay xulka dalka argentina markii ugu horreyso ay sidaasi samayso oo ay guuldaro ka badbaado koobda adduun waxay ahayd sanadkii laba kun iyo labo oo senegal ay bareejo la gashay iyo croatia kun sagaal boqol sagaashan sideedii ay sidoo kale bareejo la gasho xulka dalkaasi nigeria ayaa saddexdii kulan ee ugu dambeeyey koobka kubadda cagta adduunka dhammaantooda guuldaro la kulantay markii ugu dheereed oo guuldarooyin isxixiga ay la kulantana waxay ahayd intii lagu jiray koobkii kubadda cagta adduunka kun sagaal boqol sagaashan sideedii iyo labada kun iyo labadii oo afar kulan ay guuldaraysatay nigeria hal mar keliya ayay guulaysatay saddex iyo toban kulan oo ay ciyaartay koobka kubadda cagta adduunka halkaas mar ay guulaysatana waxa ay sanadkii laba kun afar iyo toban ka guulaysatay xulka dalka bosnia iyo herzegovina kulmada kale maanta dhici doona waxa ay noqon doonaan brazil iyo costarica gruupka ii wada dheeli doona halka serbiya iyo switzerland ay wada ciyaari doonaan xulka dalka serbiya ayaa gruubkaasi saddex dhibco ku hogaaminaya halka switzerland iyo brazilna min hal dhibco ay iska leeyihiin waxyaabaha ku soo kordha dhegaystayaal kulmadan waan idiinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaarahaynala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a muusigaasi aad maqlaysaanna wuxuu horracu yahay hees dhaqan oo dhaanto ah iyo codkii fanaanka cali dhaanto guud ahaan barnaamijkeygii dhallinyarada maanta ee idaacaddeeda duhurnimo ayaa intaasi ku eg intaynu mar kale kulmayno waa ibraahim daanduray iyo sahre ciidla nuur iyo asxaabtii nagala qayb gashay barnaamijka oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Jenner Malodin